madaxweynaha galmudug axmed cabdikaar iyo qorqor ayaa dhagax dhigay dhismaha cusub ee xarunta wasaaradda arrimaha gudaha federaalk degsinta galmudug munaasabadda dhexdhiga ayaa waxaa ka hobjoog ah wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka soomaaliya iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha galmudug wasiir dowlaha wasaaradda iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka tirsan galmudug kuwaas isugu jira xildhibaano iyo wasiiro ka tirsan galmudug ayna goobjoog ka ahayeen dhagaxdhiga xarunta wasaaradda arrimaha gudaha federaalk degsinta galmudug ugu horan ayaa waxaa ka hadlay dhagaxdhiga xarunta wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha galmudug cumar maxamed guure eeye isaguna sheegay in wasaaraddu ay u baahneed xarun ay ku shaqayso maanta annaga wasaaraddeena arrimaha gudaha ee galmudug farxad bay noo tahay iyo maalin taariikhi ah sida runta in maanta dhagaxdhiggii gurigii ugu weynaa ama maaragtay wasaaradda arrimaha gudaha ay maanta madaxweynaha galmudug iyo wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalka halkan maanta laga dhagax dhigo waa aad bayaan ugu faraxsanahay waana soo dhoweynaynaa dhaanka kale wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalk degsinta xukuumadda federaalk soomaaliya cali yuusuf cali xoosh ayaa bulshada reer galmudug ku bogaadiyey horumarka iyo sida ay la tashiga ugu dhisayaan xarumaha danta guud oo ka mid ah yihiin dhismaha xarumaha wasaaradaha galmudug oo haatan inta badan ay xarumo leeyihiin
maanta halankan ku dhex dhigno wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib heshiisiinta aad dhagax dhigto goobjoogaa ka tahay waan idinkaga hambalyaynaynaa adiga iyo dowladdaada sida wadajirka iskuduubnidaa oo shaqada galmudug ay uga socoto iyo horumarka la gaaray marka koowaad waan ka hambalyaynaynaa farxad iyo indho fiican bayna noo tahay marka labaadna wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka galmudug oo maanta aynu dhanax dhignay oo jib balaswana oo aan rajaynayno maadaama guriga odayaasha ay tahayna howl weyn oo odayaal inuu jiri doono oo waxtar u noqota waxyaabaha tirada badan oo wasaaraddu qabato annagoo rajaynayna inuuna ku hirgeli doono sidii hadda aan shalay ku wada hadlaynay qoladii ina ka caawimaysay dhismahan inuu bishaan bilowmo sanadka cusub inuu bilaabmo insha allah waxaan rajaynaynaa inuu dhismahaasi noqdo mid inanfaca soo degdega hannaanka uu yahayna u hirgala
gabangabadii munaasabadda ayaa madaxweynaha galmudug axmed cabdikaar iyo qorqor waxa uu sheegay in dhismaha xarunta wasaaradda arrimaha gudaha ay qayb ka tahay horumarka ka jira deegaanada galmudug kuwaasoo ay ka mid yihiin dhismaha xarumaha wasaaradaha galmudug sidoo kale maanta waxay noo tahay maalin runtii ka mida maalmaha horumarka iyo dibudhiska dalka qayb weyn ay ka qabsoontay nooga mid tahay maalin aan halkan ka dhagax dhignay guriga ugu shaqada badan galmudug waa gurigii wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda galmudug horey waa lahayd xafiisyo laakiin dee kani waa gurigii baahiyaha oo runtii wasaaraddu ay qabtoo dhan lagu dabooli lahaa waa guri casri ah dhammaan inta gacan ka geysatayna waa u mahad celinaynaa sida wasiirku sheegana dhaqsa halkan uga bilaaban doona insha allah waxaan leenahay waa maalmihii horumarka dardarta iyo xawliga ay galmudug ku socotay qayb ka mida insha allah wasiir adiga iyo wasiirada kalena waxaan leenahay waa mahadsantihiin munaasabado kalena waa nagala soo qaybgeli doontiin safarro kalena waa nagu maad doontiin insha allah marka soo dhowaada guul bay noo tahay horumar bay noo tahay insha allah waadin ku casuumaynaa kuwa kale oo adinku kan shaqayn baa ka ahaydeen kuwa kalena waan ku casuumaynaa oo annagu aan soo shaqadooda soo galnay marka waa noo soo laabanaysiin insha allah marka annaga wasaaraddaani wasaaradaha horey shaqo dhismaha looga loogu sameeyey laakiin dhismahan mar walba aan sugaynay oo dhismahan intaan baaxaddan leh oo baahiyahan o dhan koobaya aan sugaynay ay ka mid ahayd
xarumihii dowladda dhexe ee magaalada dhuusmar ayaa inta badan dayactirtir lagu sameeyey kuwaasoo ay ka qayb qaateen bulshada iyo sidoo kale maamulka galmudug intaba sidii loo dhisi lahaa loona casriyeyn lahaa xarumaha danta guud ee dowladda dhexe ka tagtay